فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhowxa wareysiyada oo ahdahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan caawa taariikhda hijiriyada waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha jamaadu thaani sannada kun afar boqol koob iyo afartanka hijiriyada oo dhanka kala waafaqsan saddex iyo tobanka bisha labaad labada kun iyo labaatanka qodobada hadduu allaha qadaro caawa barnaamijkan idinkugu soo gudbi doona waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlgal gaar ah ay ka fuliyeen gobolka gaarisa ee dhulka soomaaliyeed ee n f d ku dilay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda kenya maxay tahay shaqada sarkaalkan warar ku aadan ayaan idiin soo gudbi doonaa yaxaas mar kale qof ku qaaday webiga degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe waxaan idiin soo gudbi doonaa waraysi aan ka soo qaadnay ehelada ninka uu yaxaas ka qaaday iyo ruuxa la qaaday qudhiisa uu ka soo badbaaday kana waramaya sida ay waxu dhaceen waraysigiisa ayaan idiin soo gudbi doonaa ciidamada itoobiya ee ku soo duulay qaybo ka mida gobolka bakool oo bilaabay inay ka baxsadaan deegaanada ay kaga sugnaayeen gobolkaas iyadoona deegaano ka mida bakool iyo hiiraan laga soo sheegayo askar amxaaro ah oo naftooda la cararaya islamarkaana ku sii jeeda dalkii ay awal ka soo duuleen waxaad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay nabadoon ku sugan gobolka hiiraan oo ka waramaya dhibaato loo geystay axbaashtaasiyo waxa ku qasbay inay baxsadaan sheekh fu'aad maxamed khalaf oo jeediyey muxaadaro qiimo badan oo ka hadlaysa labada shay ee gundhigga u ah sharafta ninka muslimka ah waa geesinimada iyo deeqsinimada kelimadiisa ayaad caawa dhegaysan doontaan inshaa allah aqoon-yahan soomaaliyeed oo madaxweynaha maamulka puntland ku eedeeyey inuu gatay gobollada waqooyi bariya uu ka taliyo maamulkiisa caddeemo uu soo bandhigay aad dhegaysan doontaan qodobadaas ayaan idinkugu haynaa barnaamijka ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag kuu soo dhowaada barnaamijka dhowxa waraysiyadaoo dhammaystiran aynu ku bilowna ee howlgal gaar ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolka gaarisa ee dhulka soomaaliyeed ee n f d oo ay kenya gumaysato ayaa waxa ay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan dowladda kenya sarkaalkan ayaa wuxuu ka tirsanaa dowladda kenya gaar ahaan wuxuu ka mid ahaa jawaasiistooda waxaana uu ku dhintay gacanta ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlgal gaara ka fuliyey gobolka gaarisa sarkaalkan ayaa markii ay mujaahidiinta dileen waxa ay ka qaateen hubkii u watay wuxuuna ku soo aadaya dilka loo geystay sarkaalkan iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay howlgallada mujaahidiinta ay ku sii badanayeen gudaha dalka kenya iyo dhulka soomaaliyeed ee n f d ay xooga ku haysato الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب waa hagaag waxaa idinku soo maqan ciidamada itoobiya ee kusoo duulay qaybo ka mida gobolka bakool oo bilaabay baxsad iyadoona deegaanada bakool iyo hiiraan laga soo sheegaya askar amxaaro ah oo naftooda la cararaya balse markaan yaxaas ayaa mar kale qof ku qaaday webiga degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe haddaba isbitaalka degmada saakow waxaa ku sugnaa ninka uu yaxaas ka qaaday islamarkaana kasoo badbaaday xilli uu dhaawac ahaa ayaa isbitaalka waxaa gaaray qaar ka mida wariyaasha idaacadda waxaana wareysigan idinku soo maqan uu wariye maxamed cali aadan la yeeshay ninka uu yaxaas ka qaadayay sidoo kale qaar ka mid ah eheladiisa waxaa noo suura gashay inaan wareysano ninkii uu yaxaas ka dhibta gaarsiiyey ugu horreyn adigoo magacaada ku bilaabay yerow alanuurali dhamaaday bal waxaad naga warbixisaa qaabkay wax kuu soo gaareen
qaabka kow ma kaliidayga bilaabay gacantadan waa idhikama i qabsay ifeege
adiga markii wax ku gaarayeen webiga maxaad ka qabanaysa waga waga santooshabda waaya wayarkuwaas ku baashalay ka gawaysaday bashbashka bannaanka ama gudaama waxaa hilligay qabtayba ma ogaana anaga lama nuskuroogaley baan arkay waa ninkoo walaalka ee baa i qabtay dhibka markii usoo qabtayday waan ka dhegay waxaa anaga shitaan waa loo gami waa soo baxay marka
markii adiga aad webiga aadaysay wax oo kula dagaalami karta way xaaska ma weeto mise waaska waxaa ninka walaalka ee weday suweela oo ku hirinay bilow weda bannaankaas waxa ku tabe marka markuusii qabtay waxaan dhahay intii usoo bannaanka jiro baa liiga bahfadana waa ahanyarkoo hoos moodi leega bahy waxaa markaas usuka soo daaworday dibkaa qohday waa ka dhegi shiitaan waa loo gemi marka saasaa ilaahay ii badbaadana adigoo dabaal ma ka saysay marka aad aadaysay webiga dabaal wax yaraa ii bilaabo aa ninkaas dabaal nin kasaysaa ma aha ramoolhangaa ii jiiday mamehe adiga ma isdhehaysay waad ka soo badbaadaya xaaskaas yaa waad ka soo badbaadaya ma isdhehaysa adiga maya maya ana maylahay maanta waa bate maantaa kuuga agda adduunya maxaa masqaadaa liiga dhaway masqaadaa liiga dhaway ilaahay saasaa ii fursaday maanta way ii dambooyna ma ogay
waa ka warhaysay in yaxaas uu wiil ku coray muddooyinkii u dambeeyey saakow adiga see ku suura gashay inaad ku aaddo markaas waa meeshii bannaan waay bashbash waay dhulka aragaas intaa dalakii gaadan ii damagalaas dhaafadheeday marka gaweysad markaan gaweysada lanka walaalkee fuurkaa ku daysuna baalee fadheeday gaweysadaay marka habadii usii dhaay maan way hayle ana ramool hanga li injiiday ma dataagna ma injiidan Ah,
ma laga yaabaa inaad ku laabato webiga yaa ma laga yaabaa inaad mar kale ku laabato hal mar la ilaahay aafi baalis naamaseeda hal mar la ilaahay iyo faangakake hadda maxaad dareemaysaa hadda hadda ilaahay mahadle kastoroon hadda hanuungan hadda iska damboy marle hanuun hadda miyahay marka fadhigeanan iska koy ka waran dhakhaatiirta isbitaalka iyo siay kula tacaaleen yaa dhakhaatiirta isbitaalka iyo siay kula tacaaleen ka waran dhakhaartiirka isbitaalku ah aad iyo aadaa ii daaweyn daawo weyn baa qaadadeen hadda
waxaa noo suura gashay inaan iyagana wareysano qaar ka mid ah ehelada ninka uu yaxaas ku cunay waran magacaaku magaca xasan saaqwaliidhaha xasan bal waxaad ka warbixisaas ee wax u dhacay horta marka meeshii xaso uu ku qaaday laleeyahay waa meel yaroo banaan iska waay anna hataa shalay biyaan kasoo daranay meesha ayda hadda meeshan iyo xasad ku qabana ma lahayn dee maqaadiir ilaahay baa iska imaatay marka waqtigaa imaaday saasaa ilaahay ku- ku sababay maamil banaan waay banaan waay markuu warkeydin soo gaaray adiga dadka meesha tegay ma ku jirta maya meeshan intaan waa imaadeen inta intaan waa imaadeen laakiin dadkii ka fujiyey ama meeshii joogay la dagaalamay waxay ii sheegeen in si fiican ula dagaalameen bahal weyn ahaa oo ninkan ayagoo laba ah wararkeen waxbaa soo oray meesha kasoo baa markuu dhahayba imaaday oo dhaqso u qabtay xasan oo la da- la dagaalamay ilaa abaar ay harbanayaan moolku inuu geeyi rabay ilaahay baa ka badbaadiyo marka ninkaas baa kaalmo u ahaa dubka ku qaniinay saas ilaahay dartii ku soo daayay Mm. maa ninka kale aa la socday yaa dibka ka qaniinay Mm.
yaxaaskuu dibka maya ninka yaxas kale qaniinaya yaxas kale qaniinaya haddii waa iska fiican yahay saan arkeen koley ujeeda caafimaadkiisu waa iska fiican yahay wixii daawo la siiyey waa la siiyey wixii hadda ugu dambeeyey ma ogi, laakiin hadda caafi- caafimaadkiisu waa- waa fiican yahay alxamdulilah ishiis waa iska fiican tahay maxaa ugu baaqaysaa dadka saaku ku dhaqan webiga iska aaday dadka waxaan leenahay inay webiga ka fogaadaan webigan hadee waqtiga nin walba tugtiisa waa ilaahay ku qaadaya laakiin webiga in laga fogaadaan baaqayna ha laga fogaado webiga saasaan leenahay hadda ka hor ehelkiina saan camal ma dhacda in qof oo yaxaas idin ka soo gaado Ha, dhowr biaj dhowr biaj ha mar walba ha, dhowr hadda dhowr sano kadib muddo hadda video siddeed sano oo kaleete saas oo kaleet usoo weeraray webiga dhowr naagood uu qaaday oo dhowrna la waayey waanbu la waayey sidoo dhan waa la waayey muddo dhow hadda hadda- hadda waa soo bilaabtay فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan dhegaystayaal isla maraynaa kelimada uu ujeediyey sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa idinku soo maqan balse markaan ciidamada itoobiya ee kuu soo duulay qaybo ka mida gobolka bakool ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay bilaabeen inay isaga cararaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka bakool itoobiyaankan oo baxsad ahaa ayaa sida la sheegay waxa ay u dulqaadan waayeen go-doonka adag oo ay mujaahidiinta ku hayaan degmooyinka xudur iyo waajid waxaana mar sii horeysay dhacday laba askari oo ka mid itoobiyaankaas in kamiin ay u galeen mujaahidiinta xilli ay doonayeen inay baxsadaan halkaas ayayna mujaahidiinta ku dileen laba qori ee wateenna waa ay ka furteen haddaba gobolka hiiraan waxaa ku sugan nabadoon axmed cismaan golis oo ka mid a waxgaradka gobolkaas wuxuu inooga waramayaa waxa ku qasbay amxaaradan inay isaga cararaan deegaanada wallaahi waan maqlayey waanay soo gaarayeen inay ka baxsanayeen gobollo ka mida bay iyo bakool ay markii hore wuxuu ku soo galeen ina hadda hadane ay cagahooda uga cararayeen ay ka goosanayeen xabadaskooda gaar ahaan bakool oo kale inay ka goosanayeen waa ay soo gaareen warkaas waan la socdaa inay kala baxayeen ka cararayeen ay ka baxsanayeen ayagoo shan shan iyo toban toban u socday ay ka baxsanayeen khaasatan magaalooyinka xudur iyo waajid iyo meelahaasoo dhan ay ka baxsanayeen oo bakool ay ka baxsanayeen aan war ka hayaa maalmahan waa tahay maxaa sababay marka in ciidamadan ay ka baxsadaan deegaanadaas iyadoo markii hore la ogyahay inay ku soo galeen si kibir ay ku jirto amaba duulaan
adeer dhibaatada ku qabsatay meesha mid lasoo koobi kara maaha goodaha ayaa lagu qabtay maalintay soo galeen iyo hadda inta ka dhexaysa wax nolola kuma haystaan maciishad kuma haystaan dhaqdhaqaaqoodu waa xadidan yahay hadday baxaan dhib iyo garaac iyo bambo iyo qarax ay la kulmaan khasaaro fara badan raashin iman u doontaan loorarkii oo kala bardhii ku jira ayay yimaadaan ragna ka qaarna kasoo dhinteen marka dhibaatadii ayaa ku korodhay daawo la-aan cunto la-aan dhaqaalo la-aan oo ku baaba-een meesha go-doonka ayaa aada u saameeyey baxsi ka yihiin sidaas ayaa jirta adeer ma jirtaa wax dhibaato ah oo la gaarsiiyey ciidamadan tan iyo intii ay bilaabeen baxsadka adeer waaba dhacdayba waaba dhacday ma ka faa'iidaysan karaan maalin horaaba looga faa'iidaystay kuwa ka baxsaday waajid oo xudur oo kale waxaan maqlayey in mujaahidiintu reer miyigu intay meel ku heleen ay dhowr qore ka qaateen ay dileen dhowr ka dileen baktigooda kuwii baxsadayna mar kalena kuwo kale inay mujaahidiinta kamiin u dhigeen maalin dhaweeda ugu dambaysa laba qoray oo qoray shanshootar yahay ka qaateen laba askarina ka dileen dadweynuhuna dhowr qoray oo ka qaateen dhulkana dhigeen oo dhowr waxba ka dileen baktigoodana meesha yaallaa xaduudda u dhexaysa soomaali galbeed iyo xaduudda soomaali caadiga ah oo xaduud beenaada agteeda ayaa lagu galay nimanka haddana kamiinaa loogu wada jiraa kuwii baxsalahay haddane xageen marnahaa ka dhacday waana la wada ilaalinaya rag baa kasoo helay qoryo raggii kaloo qoryahaas inoo maqlayna kamiinay u galeen kamiinay ku jiraan ayaguna dirbiyaday taagan yihiin marka sidii mar dambe usoo baxsan doonaan garan maayo waa lasug waa la sugayaa waa la sugayaa baxsadka ay bilaabeen askartan xabashta ah saameyn ma ku yeelan kartaa maamulka koonfur galbeed ay xabashadu halkaas ka dhiseen maadaama ciidankii waardiyeynaba ay yihiin ciidamo naftooda u cararaya saameyn adag ayay ku yeelan kartaa saameyn adag ayay ku yeelan kartaa ayagu hadda awood kale meesha ku joogaa ma lahayn awoodda keliya isu halaynayaan etoobiyaankaas meesha ay ku jiray ahaayeen etoobiyaankiina asaas sakaraada hadda oo baxsanaya ninkii ku ilaalinaya hadduu baxsado adigana rucbi waa ku hayaa saameyn ballaaran ayadi ku samaynayaan waana wax lama lagama maarmaana inay ka cararaan hortood
waa tahay si guud marka dadka degan deegaanada ay etoobiyaankan isaga cararayaan maxaad ugu baaqaysaan hadda tihiin waxgaradka hiiraan waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta oo goobahay nimankaasi joogaan jooga hadda ka hor ma alfa dhibkay ku haayaan inay kaga aarsadaan kana reertaan waxay wataan saanadaas iyo qalabkaas iyo hubkaas military ee qaaliga ah yowsa si sahlan ku dhaafin aan dhihi lahaa yowsa si sahlan ku dhaafin ayaan dhihi lahaa waa fursad ilaahay siiyey way jabeen gaaladu maanta wax u haray ma jiraan waxaa u hara inaad qoryaha siliya aad ka qaadataan ee fursaddaas siyaysan idin dhaafin dib dambe inayna idiinku soo noqonaa laga yaabaaye intaas ayaan ku talinayaa dadka muslimiinta oo baaya bakool jooga baxsadka bilaabay yousan ka mirqinaan lehay qoryaha ha ka reeb saaro dhibkii gaarayna ha uga soo aarsadaan فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waahagga qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal kusii dhownahay waxaa idinku soo maqan aqoon-yahan soomaaliyeed oo madaxweynaha maamulka puntland ku eedeeyey inuu gatay gobolada waqooyi bariya uu ka taliyo iyo khayraadkiisaba balse markaan sheekh fu-aad maxamed khalaf oo kamid a culimmada soomaaliyeed ayaa waxa uu jeediyey kelimad qayim ah oo uu muhiimadeeda kusoo koobay waxa gundhiga u ah sharafta ninka muslimka ah waana geesinimada iyo deeqsinimada ee kusoo dhowaada nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam awalan waxaad ogaataan allah subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay almu'min alqawiy qawigu waa geesiga haddana deeqsiga rasuulkiisana waa jecel yahay rawaa muslimun can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam almu'min alqawiyu khayru waaxabu ila allah min almu'min adaciif mu'minka xoogga leh geesiga ehe deeqsiga ah ee meeshii loo diroba daboolayaay khayr waaxabu ila allahi min almu'min adaciif waa ka khayr badan yahay oo alleh wuxuu ka jecel yahay midkaas geesiga ah ee deeqsiga ah ee qawiga min almu'min adaciif muminka daciifka ah ixris calaa maa yanfacuka wastacin billahi walaa tacjis mar walba wax ku anfacaya ku dadaal allana kaalmayso hana caajisin allah wuxuu tilmaamay hal nin oo mu'mina oo xaqa u gargaaray fii kitaabihi wuu ku tilmaamay limaada alla geesiyiinta uu jecel yahay dadka xaqa u gargaara allah jecel ninkaasi fii suurati lyaasiin buu alla ku tilmaamay wuxuu ka soo orday aqsa almadiina inuu xaqa u gargaaro markaasaa alla yidhi subxaana wajaaa min aqsa almadiinati rajulun wuxuu u yimid inuu rususha u gargaaro wuxuu yidhi rotalkayow rususha ilaahay raaca ittabicu man laa yas'alukum ajran wahum muhtaduun wamaa liya laa acbudu aladii fataranii wailayhi turjacuun mabda'iisii buu caddaysay maxaan u caabudi weeye allah anigay abuuray oo xaggiisa lay celinayo aattakhidu min duunihi aaliha in yuridni araxmaanu bidurin laa tugni canii shafaacatuhum shay-an walaa yunqiduun markaasay waxay idhahdeen adigu ma rumaysan tahay nimankan wuxuu yidhi haddaanba rumaysnaan waayo innii idan la fii dalaalin mubiin innii aamantu birabbikum fasmacuun mawqif wey anugu haddaanba xaqan alla soo diray aan raaci waayo baadicad baan ku suganahay innii aamantu birabbikum fasmacuun waxaad doontaan sameeya alle waan rumeeyey inaan dhegaysta culimmadu waxay idhahdeen waa ku durduriyeen hal mar bay ku ordeen waa ku durduriyeen waa ku tumteen waa dileen laakiin markay dilayeen jasad faaruqay dilayeen ruuxdiisii aawey jannaday jirtaa markaasba wuxuu yidhi markuu nicmada ilaahay dhex galay xaqa u gargaaray darteed qaala yaa layta qowmi yaclamuun bimaa qafara lii rabbii wajacalanii min almukramiin ibni cabbaas wuxuu yidhi ninkan nin ka daacsanaa ma jirin markuu noolaana naasix buu ahaa xaquu la rabay markuu dhintayna wuxuu leeyahay yaa layta qowmi yaclamuun shallaytadaydii iyo reertolkay may ogaadaan sida alla ii karaameeyey oo jannada ii geliyey wuxuu rabaa inay dib alla u rumeeyaan geesinimadaas marka iyo deeqsinimadu waa sifaadkii saalixiinta ay ku sifaasneeyeen waxaana looga dayanayay rasuulka alle sala allahu calayh wasalam nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa looga dayanayay annaga mu'miniinta ana rasuulka ilaahay waxaa nooga sugan sifada wanaagsan ee alla ku abuuray inaan oga dayanno fii aqwaalihi wa afcaalihi wa axwaalihi oo dhan inaan uga dayanno laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir allah rasuulkiisa inaad ku dayanno wey kaga dayanna labadan sifo ee wanwanaagsan alshajaacatu waalkaram kaana rasuulka alle wuxuu ahaa deeqsina waa ahaa geesina waa ahaa rawa albukhaariyu wa muslimu can anas bni maalikin radi allahu canhu qaal anas wuxuu leeyahay nebiguu u khidmeeyey toban sanuu la joogay waa yaqaanay mawaaqiftuu joogsaday buu la istaagay anas wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam axsana annaasi wa kaana ajwad annaasi wa kaana ashjaca annaasi bal fiiri saddexdii tilmaanu israacsiiye rasuulka alla wuxuu ahaa axsana annaasi wajhan wa sifatan wa qowlan wa camalan dhan walbo ninka dadka u qurux badan buu ahaa ninka dadka u wanaagsan buu ahaa ninka dadka ugu dabeecad fiican buu ahaa wa kaana ajwad annaasi dadka ninka ugu deeqsisan buu ahaa deeqsinimada nebiga waxaa ka mid ahayd yowma xunaynin xoolihii uu bixiyey ninbuu wuxuu siiyey saddex boqol oo neef oo geelah nin kasta adduunka maalka yaalla haddii loo dhiibo hal nin inuu saddex boqoloo neef geela uu u durduriyo u siiyo aa kugu badanta uu leeyahy intaa ma qaadi kartid weliba ninkaa muslima ahayn waa siiye nebigu markaasuu maxamedow waa tegaya mid labaad iigu dar boqol labaad wey hal la siiye buu yidhi horaan u dhaqaaqayaa mid saddexaad haddii laygu daro waa arkay deeqsinimada gacanta furnaanteedii buu arkay markaasuu saddex boqoloo neef riwaayadaha qaar waxay dhahay boqol neef oo geela u siiyey nebigu miati min alibili markaasuu reer tolkii u tegey markaasuu tolkayow islaama waxaan soo arkay buu yidhi niman ca- niman fakri ka baqayn baa soo arkay buu إني أرى رجلا لا ي- لا يخشى الفخر نمان فخر كبقين بسو أركي waxay keentay geeli la siiyey inay qabiilo dhan ku soo islaamto dersigu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisa midigta ah laabasho maynan aqoonin wax loogu yimid maya ma unan dhihin waa inaan uga dayannaa wa kaana ashjaca annaasi dadka ninka ugu geysan buu ahaa nebigu geesinimadiisa qayb ka mid ayuu anash ka sheegay walaqad fazica ahlu lmadiinati daata layla habeen habeenada ka mida reer madiine argagaxay madiina muslimiinta joogay saxaabada ahaa waxay ku sugnaayeen niyatu ribaaq marka saxaabadu habeenkii argagaxa dhacay meeshii qaylada ka yartay u carareen walaqad fazica ahlu lmadiinati daata laylatin faاnطalaqa الnaasu qibala sawti rag waxay u dhaqaaqeen meeshii dhawaaqa ka soo yeedhay fatalaqaahum rasuulu اllahi sal ه alay slam raggii waxaa ka hor yimid yaacayay ee geesiyaalka ahaa rasuulkii ilaahay oo goobtii tegey oo soo laabtay baa ka hor yimid waqad sabaqahum ila sawti meeshii qaylada ka yeertiba uga hormaray anas wuxuu yidhi wahuwa calىa farasin liabi طalxata curiyin nabigu wuxuu saarnaa faras abu alxa uu leeyahay oo leedda ah war leedda ma garanaysaan leedda waxaa weeye kooraba ma saarnaba caddaysinna waa la yidhahdaa de waxaa la yidhi ragga fardaha yaqaana waxay yidhaahdeen faraska caddaysinka ahaa ee kooraha aan saarnayn nimaan aad u aqoonin ma kori kara yidhahdeen waa ku tuuraya soo saas maa waa ku tuuraya kadibna qortuu kaa jabinaya nebigu waa ka gaari waayey in uu koorihii saaro faraskii oo leedda ah oon kooro lahayn ayuu meeshii tegey keligii baa tegayo wuxuu u tegey iyadoo waxba aynan jirin muslimiintii buu ka hor yimid wa fii cuniqihi sayfu qoortuna gacanta midigtaana wuxuu ku wadaa faraskii bidixdana qoortana waxaa u saaran maxay ahaydo seeftii baa u saaran wa huwa yaquulu lan turaacuu lan turaacuu war laydima cabsi gelin annagaa meesha tagnay carrigu waa nabad weyn geesinabigay ka mid ahay shujcaantaasi geesiyaalka ah waxaa ka mid ahaa min shujcaani اlmuslimiina ah ninka la yidhaahdo camri ibni macdi karib wa tulayxata ibni quwaylad اlasadi labada nin muslimiinay sacd ibni abi waqaas markuu dagaalkii qaadisiye gelayey uu faris la dagaalamayey ayuu cumar u soo fariin diray ciidan xoog la haye buu yidhi madad baan kaa sugayaa cumar baa soo diray marka wuxuu yidhi waqad wajaha cumar bn khaaab ilaa sacd bni abi waqaasin rajulayni wahumaa camri bni macdi karib وطلحة بن خويلد الأسدي وقال له قد وجهت إليك وأمددت بألفي رجل waxaan kuu soo diray sacadow laba kun oo nin baan kuu soo diray sacad siduu u sugaya laba kun oo fardowley ah oo ciidana laba nin oo fardawata u yimaadeen waxaan kuu soo diray buu yidhi camri ibni macdi karib iyo tulayxata ibni quwaylid alasadi fashaawirhumaa fi lxarbi walaa tuwallihumaa dagaalka kala tasha muslimiinta ha u dhiibin buu yidhi ciidankaad u dhigta soo noqon maaya buu yidhi laba kun bay ninkiibu ninkiiba kunbuu u dhigmaa ninkan marka camri ibni macdi karib رضي الله عنه وهو الليث السديد البطل الشديد كان فارسا ضخما عظيما رضي الله عنه عمر باويدي وحيري وحد يورنتا عمريو ninkii ugu fulaysanaa aad la kulanto gaaladu aad u leyn jiray weligiina gaal aan hub wadan ma dirin ninkii kuugu xeelad badnaa ii sheeg ninkii kuugu geysanaana ii sheeg cumar wuxuu ah markuu amiirka ah suuquu imanayaa dadkuu la sheekaysan war ii warran buu leeyahay camri buu maalin la kulmay marka ninkii horta kuugu fulaysanaa ii sheeg waxaa igu fulaysanaa buu yidhi ruum baanu ku duulnay buu yidhi dowlatu ruum ayaanu ku duulnay markaasaan gaal baan ka daba imid buu yidhi faras saaran waxaan ku yidhi istaag waryaa ninka ku daba taagan ma taqaanaa markaasuu yidhi maya camri ibni macadi karib weeye weligii buu maqli jiray marka camri miyaha qalaf waa dhacay haddaan kor tegayba meed waayu yiri ninkii faraskii uu ka dhacay haddaan dul istaagay gaalkii waaba meed weeye bur kaasaa igu fulas camri hadduu maqlay wadnaha istaagay dadkaasaa aabbayaalkiin ahaa dadkaasaad ka soo jeediin ogaaw fulaynimo meel iska dhig yaa kuugu xeelad badnaa buu yidhi xeelad waxaa igu xeelad badnaa buu yidhi gaal waxaan u imid buu yidhi faraskiisa biyo waraabinayo oo dhulka taagan markaasaan ku idhi faraska kor hubkaaga qaado waan ku dilayaa waan kula dagaalamayaa maa waan ku dilayaa adiga kee waaye buu yidhi markaasuu yidhi camri weye ibni macdii karib ballan iga qaad buu yidhi alle magacii ballan iiga qaad buu yidhi intaan faraska ku koraya inaad i sugto ballan alla weye buu yidhi go'you qaatay waa seexday maba u socday buu yidhi camri waa haddaa tahay ballanta inaad fulisaa lagaa rabaa waa isaga tegay buu yidhi maxaan ku sameeyaa go'yu go'yuu isku duuduubay waa ka tegay buu yidhi allahu akbar haddana ma og tahay nin aan ma og tahay hub wadanin oo meel iska jooga u arkaa camr oo liita akhiiran ninkan camri la raaciyey duleyxat ibni quwaylid alasadi radia allahu canhu wixii uu soo maray oo oo mar uusan bariiraxday raximah اllahu tacaala ka tag islaamkii buu u soo laabtay geesi buu ahaa abu bakr markii uu soo laabtay wuxuu u diray shaam buu u soo diray cumar markaan wuxuu u soo diray qaadisiya faris inuu la dagaalamo wuxuu leeyahay markii uu ay yimaadeen camri ibnu macdi karib uleyxata bni quwaylad اlasadi markay yimaadeen uleyxa waa tegey wuxuu aaday meeshii gaalada mucaskarkoodii buu aaday waxaa hogaaminay nin rustam la yidhaahdo waxa uu ka gudbay laba saldhig buu ka gudbay saldhiggii ugu weynaa buu keligii dhex galay waa tuleyxa wey waxa uu u tegey ninkii rustam ahaa oo saraakiishiisii ku dhex jira faraskiisiina uu xidhan yahay faras khaali ah uu leeyahay ninkii ciidanka dhan hogaaminayay waxa uu yeelay faraskiibuu xarigga u soo gooyey faraskiisiibuu ku soo xidhay waa la soo tegey nimankii farisiinta ahaa markay ogaadeen waxay ka soo dabadireen ragga ragga ugu geesaysanaa bay ka soo dabadireen ninkii ugu horreeyey markuu soo gaaray waa ku gadoomay markuu saa ugu gadoomay buu dilay kii labaad markuu soo gaaray markuu dilay faraskiibuu faraska ku xirtay saddex faras buu noqday kii labaad markuu soo gaaray waa dilay faraskiibuu faraska ku xirtay kii saddexaad baa warramaya marka wuxuu yidhi markaa ninkaa ku soo dhowaaday tulayxa mawdkii baan gacmihiisa ka dhex arkay buu markaasuu yidhi waryaa isdhiib buu yidhi waa isdhiibaan idhi buu isagoo watuu la soo galay muslimiintii muxuu wadaa rustum faraskiisii iyo laba uu soo dilay iyo gaal asiira iyo faraskiisii sacad bin abi waqaas baa saraakiishii oo dhan u yeedhay gaalkii asiirka abaa wuxuu ku yidhi wixii aad aragtay ka warran ciidanka aad dhex joogtana xaalkooda ka warran fa qaala alqaa'idu alfarisiyu laqad baashartu alxuruuba waqashaytuha وسمعت الأبطال ولقيتها وما رأيت ولا سمعت بمثل هذا الرجل قط dagaalada waan galay buusi geesiyaal waan arkay sheeko waan ku maqlay weligay ninkaanoo kale ma arkin buusi laqad ishtaaza mucaskarayni laa yashtaricu calayhima alabtaalu wuxuu ka gudbay laba saldhig ay geesiyaalku ku dhiiran karin ilaa caskarin fiihi sabcuuna alfan waxau u gudbay saldhig ay toddobaatan kun oo ciidan ay ku dhex jiraan ninkii hogaaminayay ciidanko dhanna uu dhex joogo walam yarda an yakhruja xataa akhada farasa qaa'ida aljundi inuu ciidanka ka soo dhexbaxo kuma raalli noqon ilaa ninkii ugu geesisanaa faraskii ciidanka nimankii hogaaminayay faraskiisi ilaa uu soo qaato walaxiqnaa bihi waalabnaahu raggii waan soo haleelnay oo waa soo dalabnay faadrakahu alfaarisu alwal wahuwa faarisu nnaasi wayacdilu cindana bialfi faarisin waxaa ka daba tegey ninkii noogu geesisanaa agtayadana kun nin u dhigmay baa ka daba tegey faqatalahu waa dilay geesigii labaad baa ka daba tegey wa huwa nadiiru alwali fi shajaacati faqatala kaa hore mid u dhigmo oo xagga geesnimada isagana waa dilay uma adraktuhu buu yidhi anaa ka daba tegay buu yidhi walaa adunnu ana fii jayshi furusi man yacdilunii wayusaawimnii fi shajaacati mana jira buu yidhi u malayn maayo aniga qof iga dambeeyo oo geesinimo igu tartamayo labadaa nin unbaa iga horeeyey fara'aytu almowta calaa yadayhi buu yidhi markaan u soo dhowaaday dhimashadii baan gacmihiisa ka arkay buu yidhi bahal weeye buu yidhi kan dadka cuna weeye buu yidhi saa markaan ugu soo dhowaaday dhimashaan arkay buu yidhi markaas yidhi wa aathartu an asta'sira buu yidhi waxaan doortay buu yidhi inuu soo qafaasha buu yidhi sidii dooradii uu soo kaxaysta baan doortay buu yidhi وأخبر القائد الفارسي أن عدد الجيش الفارسي 120 ألفا ومعهم مثل هذا العدد من الأعوان والخدم markaasuu ka warramay boqol kun oo ciidan bay nimanku diyaarsadeen waxaa la socda boqol kun oo kale oo khadam ah shaqaalihii iyagu u shaqaynayey ninkii isagaa muxuu yeelay ee gaalka ahaa wa aslama alqaa'idu alfarisiyu waa islaamay ninkii islaamkii buu soo galay wa ablaa maca almuslimiina balaa'an xasanan raximahu allahu tacaala dagaalkii muslimiinta uu kala qayb galay dagaal adagna waa galay hada wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu wajazaakum allahu khayran فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa barnaamijka dhuuxa aqooyahan soomaaliyeed ayaa madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni wuxuu ku eedeeyey inuu gatay gobolada waqooyi bari iyo sidoo kale khayraadka ku jira wuxuuna sheegay in haddii uuba gatay puntland uu si guud u gatay gobolka dani xilliga la doortay waxaa kasoo waratay hal sano muxuu sanadkaa qabtay weya dani dani muxuu qabtay in laisweydiiya waa muhiim weeyaan dani wuxuu qabtay runtii wuxuu qabtay ummadda soomaaliya way ogta wayna la socotaa wuxuu qabtay inuu baddi iyo beri iyo dadkiiba uu iibsaday wuxuu xiray iyo wuxuu tubiyaba asaga oo aan talada kursiga uu xor usu ahayn dad ay kula fadhiyaan la yidhahdo aaran jaano maafiya ah aad og tihiin sharafta ummadda soomaaliyeed maanta meesha ay taallo aad la socotaan dhaqaalo siistay aad la socotaan inuu waddankaana baabi'iyo uu muxuu ahaa meel walba geed gaabna geed u galay aad la socotaan sanadkaasi odayaal gobolka bari markaan ka hadlo qodobka waad gobolka bari oo kale hadda odayaal baa la xiriiray iyo nabadoono iyo siyaasiyiintaba lah ilaah baa nagu dhaarshiyey maxkamad weli ma dhicin madaxweyne intaa joog kii ka horreeyay cabdiweli cali gaas waxaa kuma kicin dadkii goboladii ganacsiyada puntland way ka carartay ninkii hadlayda war waddanka maxaa loo gadayaana waxaa la leeyahay ha la xiro ha lagu tuuro maxkamad buu samaystay ciidamuu samaystay dadka iyagoo awood isticmaali karaya runtii oo dhan walba islaakiin waxay nabadda ayay eegayeen qaybna marka gobolka bari qaybna laba sano ku xukumay qaybna lacag buu ku xukumay qaybna waa saddex bood iyo laba sano wax noocaas ku xukumay waa nabadoon ina baydhaba la yidhaahdo in kale roobla oo kale waa aragteen shacab dadweyne waxna- marka arrimaha noocaasa marka laisku soo aruriyo waxay noqotay puntland ayax baa ku habsaday ayax baa ku habsaday oo aad ogtihiin waddanku waxaa ka jira la socotaan gobolka bari oo kale duufaan baa waxay ka dhacday gardafuur iyo ayl ka dhacday wax lacagana meesha kama geysan dadkii ugu hantida badnaa ugu ganacsa puntland oo dadkii hanti- hantilayaasha ahaa ee gobolka gardafuur aad ogtihiin maanta dhul meelay maraan ma haystaan dhulkii waa baaba'san yahay hantidooda way dhaaftay biyaa la tegay ayl sidoo kale waad ogtihiin laba boqol oo guri baa baaba'ay beero badan baa baaba'ay dad badan baa hantidooda baaba'day wax uu ka qabtay ma jiraan ninkaas E, marka dani iska badaa waxaasi isagoo imaaraadka dhulka lacag badan ko iyo konton milyan kusoo qaata lacag waxaa la yidhi ko iyo kontonka milyan wuxuu yidhi habeen hore ayagu wuxuu la sheegay in bishii haddaynu ku jirno in bishaan afarteeda wuxuu la sheegay odayaal asaga kaagdhow iyo aaranjamba wuxuu yidhi waxaan u socdaa buu yidhi laba kun iyo kow iyo labaatanka basharax soomaaliyeed baan ahay Een, lacag ladubaatan milyan wax noocaasa dadku waa iibsanayaa hal cod iyo hal qof ma dhacayso ma ogola xildhibaana wax noocaas tuuga maafiya bar inuu xamar u baxo Ee, nin aaranjan maxay ka dhiganayaa puntland uga dhiganayaa magaraashna waa maqaarsaar weya arrimaha nooca isku soo aruray muhiimka waxa weeyaan ninka puntland ummadda xirxiray iyo ummadda baabiyey isaga iyo dulmi- een, oo dulmajiriid iyo isaga inay ku tartamaan fiila soomaaliya wax xaaraana weeyaan wax la qaadan kara maa waxaa ka daran oo kale beelihii puntland isoo s c ahaa iyo maaqar state aad ogtihiin maalo b f d meel sharcigu ku qaban wuxuu ku yidhi waa al-shabaab ayuu buu ku sheegay ilaah baa nagu dhaarsheeye s c iyo nimankii maaqir ahaa oo markay damceen inay maamul markay wax kan wixii baarlamaanka ka dhaca ogeydeen hadda ninka guddoomiyaha baarlamaanka waa inay seefiqaadinay suurqaadkii la qaatay baa seefiqaadaya la qaatay gobnimada ninkii hore ma qaadan gobnimada ayuu ka raacay asagoo dhahaya al-shabaab marka dambe muxuu odhan doonaa beelaha annaga warsagani tage lubahanta tage muxuu aha horeyba u tageenba waa u arkaysa shirkii leefkii uu ku qabanayay marka waxa weeyaan dani waxqabadkiisa waxay noqotay inuu ummadda tan kala guro inuu ummaddan baabi'iyo inuu ummaddaani ka dhigo wax ay lahaayeen baabi ganacsiga reer puntland dhammaan way ka carareen dhammaan puntland way ka baxeen runtii dadkan badanaa miidah ka qaylin kuwo badan amalalush hala siiyo oo iga aamus wax noocaasa ama muxuu ahaa loo hanjabay iyo wax noocaasa iyo way iska jiraan laakiin runtii dalkaani waa dal gadan wey dalkan soomaali baa iskale wiilka waqooyi jooga iyo kan baydhabo jooga iyo kan kismaayo jooga iyo kan gurceel iyo matabaan iyo dhuusmareeb iyo jooga iyo kan bari joogaba dhulkan soomaali baa iskale dhulkan dhul la gadi kara ma aha runtii laakiin waxaa loo baahan yahay war dadka qofka taariikhda sheegi doonta hal codii hal qof hadii la oran lahaa maanta kolley maamul goboleedyada qaybtood ma ogola maxaa yeele dowlad badan baa dabada ka riixaya inays waxaa dhicin oo dalkan la xaraashta ayay doonayaan runtii marka waxaan rabaa dani waxqabadkiisii wuxuu noqday midow xiro iyo midow xiro iyo midow dilo iyo midow dhulka gato dhulkaana gormad buu baahanya puntland gormad maanta u baahan tahay qabiil nimanka aaranka dadku matali karayaan dani qabiil lama oran karo maxaa yeele hadduu qabiil waa la qaban lahaa waa nin awood iyo dalkii gacanta loo geliyay niman mafia aaranjana oo tuuga ah federaalkii qaybtii ku jiraan dalaaley leeyihiin marka dalkan wuxuu ubaahan badbaada dalka u baahan yahay waa la yaab haddaan puntland puntland soomaali kale way burburaysa dalkan imaaraad baa la wareegay dhagax iyo dheenba waa la qaatay ummadani waa maanta beerku ku haysaa dadka waxaan soo dhaweynayaa aniga sool iyo sanaha kasoo jeeda oo dibadaha ku shiray runtii aad baa usoo dhaweynaya dalkani ma aha dalkani iibbugal waa la iibsaday dalkana waa la gatay dalkan waa la baabiyey war ummadda in laga dhigo xataa dhaqankii qeyba dhaqan ka mid a lacagaa la siinaya ha qofka hadduu dhaqan yahay ummadda qofku ma ku xisaabtanya war dalkan xaggee ka cirsan yahay dani qarkiiba waa ka dhacay maafiya ku habsatay dalkani badbaada u baahan yahay waxaa la rabaa odayaasha xiran waa cambaareenna gobolka bari iyo nagaal iyo bari iyo mudug odayaal badan baa xiran runtii iyo siyaasiyiin badan baa xiran dani waxa uu ku fashilmay siyaasaddii puntland uu ku fashilmay runtii waxyaalaha ugu fashilmay waxaa ka mid a waxa weeyaan isagoo aan bil ummadda laba bilo jooga ummadda ku kacday dalkaani lacag buu aruursanayaa nin briis iyo burkeena jira siyaasad wax kama garan mayo weliba gacanta lagu hayaa nin gacanta lagu haya weeyaan xor maaha siyaasad xor maaha siyaasaddii dani xor maaha waa laya qof kasta oo soomaaliya inuu puntland ka hadla xaq buu leeyahay qof kasta oo soomaaliya inuu puntland ka hadla xaq buu leeyahay dhulkiisi weeye ama ha joogo jabuuti ama f d ha joogo ama ke muxuu ahaa soomaalida kelinka ha noqotee ama soomaalida kale ha noqotee war soomaalida dhulka soomaali somaali baa dhulka imaaraad baa laga gatay dhulkaani jabuuti a ogeydeen markay iska soo oriyeen imaaraadka waa kuwaa tikadahan keeneen waxay u doonayaan waxa weye dhulkaan inay la wareegaan dagaal baan ka jira dagaalkaasi waxa weeye maanta carab dhibkeen ugu haysa waa la socotaan imaaraad ba ninka maanta dhulkeeni ka gatay oo ummaddan hadlika wallaahi inaan beenii sheegeen canshuurta boosaaso marka hadda magaalada boosaaso hadda ina baydhabo kale waa nin cusmaan xamido baxdirow waa nabadoonku xataa uu kari kari waa inuu yidhaahdo nabadoon uu yidhaahdo war ummaddan managaa waalan kuwii garow ka hadlaya anigu aan ka soo jeedo nabadoonada sheeganayay yaa maxaa loo xiri waay maxaa dadkan odayaashii gobolka bari musacli jacmaar ninba ka musacli ka qayn badan dadkan iska aruursan oo laiska xirxirayo waxa wadani aaranjan runtii ummaddan mateli karto kuwii garow ka hadlayan lama xirayo kuwii barina waa la iska xiraya marka waxa weya ninkii hubaysanaa lama xiri karaya wey war dalkan dani iyo aaran dani waddanka ma maamulo waxaan waa in laga hortago weeye waxaan ka codsanayaa boqorka beelaha daarood boqor burhaan arrimaha noocaasa inuu galo maxaa yeele dalkan asaga wax laga weydiinaya maxaa yeele meesha loo noqonayo waxa weeye waa boqorka weya boqorka isnimada puntland dhammaantood markii aynu ka hadalno ninka dib loogu noqonayo waa boqorka daarood weya burhaan waxaa rabaa arrimaha noocaas inuu ka hadlo kuwii yaalihii kuwii kaloo ismada sheeganayay runtii dowladdii bay ku milmeen dowladdii bay saa ugu milmeen laakiin wax jeeb lagu shubanta cabdiweli koo iyo labaatan milyan jawada ku shubta waa iska tegey dekadda canshuur baa laga qaata imaaraadka la geeya wiil asaa geen baa qaata dadkii masaakiinta ahaana meeshii ku baabaasan yihin waxa wax la qaadan marka sanadkii uu cabdiweli baaba la qaatay kani wuxuuba sameeyey aaranja weliba ninka madaxweynaha nin maskiin oo daacada wey laakiin waxaa ku xeeran niman maafiya baa ku xeeran santafarola ugu horeeya santafarole iyo kan maaliyadda iyo enishido iyo caligaab iyo kan wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya rag fara badan ayaa ku xiran waxaa noocaasa in laga dhiya loo baahan yahay dadkan ay ugu sukeen nimankaan ka hadlayo marka waxaa la rabaa marka war hunguru wax faa'iido ma yahay dalka hala badbaadiyo waxaan rabaa marka dani wax qabadkiisa ku fishilmay hadduu toobad iyo rabbi oranayaan oo imaaraadka iyo wax kan ay tuugta bal maxay qabteen hadda dhowr sano waa saddex sano wey maxay imaaraadka tikada boos ka qabteen waa la isweydiiyey maxay qabteen su'aal la isweydiiyey ma warta ma anaga abu sacdan baa laga heesiyaa waxba ma qaban xalay baa la hadlay nin wasiir ah weliba wallaahi aan been sheegay waxaa meesh kuma hayna bi canshuurta kada meel bay martaa buu ku leeyahay marka war maskaxda ha shaqayso war qof qof qabiila ku taageer dalkan anaga iska ilmaha iyaga iska ilmahayna wey marka dadka dhahaya dani waa maxamuud saleebaan dani waa kaa dani dad anaa isku sugayna mana taageersanin iyo aaron jamba marka dalkana in maafiya abaasho uu rabay kursiga soomaaliya saa u eeganaya saa u eeganaya ilaahayna gaarsiin maayo kuwii bidla ku fashilmay marka waxaa rabaa intaas usoo galay runtii waxaa rabaa marka dalkaana in la badbaadiyo loo baahan yahay hadduu dani wax qabanayo gardafuur yah wadooyinka burburay aylaad aragteen wadada boose ilaa iyo kaalkacyo waa baaba'san tahay finish wey marka ninaan wax noocaas qabana canshuur iska guranayo laamigu waa baaba'ay tii siyaadba wadadu siyaad bardhisayba weeyaan wadadata marka waxa weeyaan shacabka reer puntland war ilaahay balaayadaa naga dulqaado ayax baa nagu habsaday ayax kan weliga muddaan ka qaylin ayax kan ilaa ay waagii faroolay ilaa ay alaan waa hadlay marka waagii caddanbuusjoog waabasaan waa laga ladnaa war waxa kan baktiga ah oo qabiiliis ku dhisan oo musiibada ah gruubka ah war waxaan ummadda ilaahay ilaahay ka qabto weliba xildhibaane haddii waxay yidhahdaan hal cod iyo hal qof xildhibaane inay soo xushaan bay doonayaan lacag meeraadka lacag badan ku bixinaysa meesha soomaaliya laga soo galay ilaa ay galmudug dhaqaalaha ku bixinaya wadani baa bixinaya marka madaxweynaha la hadlanayo tiro dhowr iyo toban jir wallahi la hadlana been ii sheegayne wuxuu ku leeyahay dantaada ka hadal jawano dantaada ka hadal marka aanu nin laaluush qaatana maahi dadka reer buntland reer waalaadkana way garanayaan nin maanta baahi u qabana maahi qurbahan qaxooti ku ahaado nin baahi u qabana maahi waxaan wax la mida mabda'igan aniga waa ku dhintaa sida bataatanba malaayiin lacaga haddaa tala ugu baahi nin mabdi iska leexda habeenka xala tega wey marka soomaali allah badbaadiyo dhammaantood
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabadgabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyadu caawa aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan barnaamijkan mid lamida inta aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
السامي